raxmaani raxiime dhegeystayaal surunkan isnoo dhegeynsadaasaan maybuwaariyeediyo reegay warbaahinta koonfur galbeed si toos ama idinku dhegeysada kortaana ww reegay com iyo siinka nambarshi ay li-eber shan afar todoba shan siyeed hal todoba sedaha siinka nagoy markara li-eber shan afar todoba shan siyeed hal todoba sedda koonfur galb radio reegay oo isanse toos aniinku dhegensadaasaan barnaamijkan oo unan ka talagalnay dabagalkii ciidamadii gaashaan b s linkasaay ha ka dhowaada barnaamijka waraysi kuloweeladaana xuseen xasan buulle sarkaal ku tirsan ciidamada b s u ama ciidamadii gaashaan sarkaalkaas oo ninku warama dhibaatooyinka halista ee ciidamadaas haysada iyo dhibaatooyinkii laka burburiyay ciidamadaas xuseen ha ka dhowaa warbaahinta may kuweydiiyaane imee la aas-aasay ciidamadaas ciidamada gaashaanka ciidamadan way la aas-aasay lamada kun iyo tobankii iyo la aas-aasay waagii taliyihii oo maxamed sheekh xamid kuhaay naysugidda xilligaasa la aas-aasay ciidan oo tababar adag laha siiyo marka ciidankaas ciidan dalka iyo dibadiba tababar leyn ku qaado ciidan oo al-shabaabna mani meel saaray oo shaqooyin badan ogdeo marka waktigii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynahay iyo way dhiiday hilaan oo araago iina marixa axmedan laraw ini taliliyan kuweela isina hobsukooy way laba target kuweelada hindadka digil imrika laraw marka dhowr badan mar dhowr mara maniyan dhiidi ini oo ciidanka guduud iwal sameeyan arrintaanana arran oo macalimiinta iyo masagaalada oo yacni maraykanka ah oo meeshana la joogta dad macnaha oo yacni eed iyo eedan wanaagsan warhumaameyn hadda ka sheego ma jiraan anaga weliba inta ku faa'iidaysadaa way awada salaan mariyey macalimiintaas oo sida khaaska ah tababarka noo siisay marka waktigaas lankaas axmed al araw iyo mani ciidankaas xasan shaldiraay almaalam iyo waxa suusaday dad soddon iyo kow qof ah iyo ha ku rusay balaa sharwudlaan oo weliba saraakiishan ka rushar oo nayti ah marka dadka waktigaas ku taga kuma tahay ilaa iyo waktigii hadda dad toddobaatan iyo shan qof kor indiirow iyo la ku rusay soomaalida kalena mani ma haysato unulay mani khaasnin ata marka walaahi dhowr jeera mani gudoomiyihii hore baarlamaanka ama mursal ansani walma kuga dili karoon ari aniga lanko ilo shoogay securitga ee meelalah ku qaadami walma kuga dili karo marka magaalada indimiga ku kala mase ciidamada kale lasinka daray ogaawan ari wallanay darayna mala marka hadda dowladii hada isbedelay oo hasan sheekh miilikoy ini oo yacni isbedel ilaka sameeyo rajeeyani weliba laka sameeyna mala dad badana oo meelaha ku baxay oo yani isti waxna isku tabi oo weliba qaar hataa beesi iyo xoog lahasay oo shaqada mufadaan oo iraan oo hawiye iyo ambada iyo haddana nasuudi mahasalaadna barnaamijka aas-aasay unuuna macnaha lan dhinlahadalay mala unuga basan iyo idin nasuudi wal hasiin weyre inan arag ilaa haddoo hasiin weyre kama kuna marka marna adowkii aan dayacna marna macnaha dowladiion intaasan aan shaqeeyanay hotel walbo la gala iyo maxkamadii la gala dhaawacay iyo hanodiiray iyo banaanroo ku ena walnayn hadalaayo mas-uul digil imir islaam ma jaro lan kasta macnaha dantiisa gaarka a fiirsadoohay marka way koo codsadaan inaad odkaana meel dheer jiita si un hawubtan an halna una dembimiisku ishiini qofna walnayn dhigna askar qaran ahayni saraakiila ena iyo adina suuda darajooyinkan iyo yaala kaninkiira mani afarshaha duwadada marka halkanoo saas ah cabashadaasa qabna way ku rajeeyana madaxweynaha kaliifkan hoo badiirona inaysa ku jawaabi doona idinin baahan marka una muuqdana dadkii lahadla muqdisho kusugana marka dowladnimo iyo fadaana ini una xaqdaana halnoo fadaana warkiya kan barnaamijkii dabagalka radio reegay antaa ka gabagabeeyana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel walba adduunku roogdaan